dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa dalkan maraykanka si tahriib ah kusoo gelayay tiro dhallinyaro soomaali ah oo kasoo gudbaya xadka uu maraykanka la wadaago dalka mexico hay-adaha la shaqeeya dadka magangelyadoonka ayaa sheegaya in dumarna ay ku jiraan dhallinyarada soo tahriibaysa oo ilaa toban dal kor u dhaafaya soona mara ka hor inta aysan maraykanka soo gaarin waxaan arrimahaasi ka wareystay maxamuud muuse xasan b b c oo ka tirsan ama ka mid ah hogaamiyaasha bulshada arrimaha dhallinyaradana si dhow ula socda iyo cali moxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada maraykanka tahriibka kusoo galay hadalka waxaa ku hormaraya cali moxamed oo ka warbixinaya goorta uu maraykanka soo galay waxaan soo galay bishii toddobaad labaatan iyo lix joogta a boodarka kasoo galay tutuana heeshaan sandiego ku dhegan xuduudda maraykanka iyo udhexaysa mexico
waa gartay imise qof ayaad aheedeen markii aada soo gelaysay waxaan ahayn toban iyo toddoba qof aan ahayn markaan soo gelayna bal nooga waran safarkaas dheer ee aada kusoo gaartay ilaa dalkan maraykanka wallaahi safar aada udubkiisa iyo rafaadkiisa uwatuu ahaa brazil inta u dhaxaysa waa mara mexico waa kow iyo toban dowladood midba midii kalaa kasii daran laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay colombiya iyo panama inta udhexaysa todoba maalmood lasoo lugeynaya gangalka haldhaca wabiyo buuro la fuulayo laga degaayo rafaad badanaa soo marnay marka waa aad baana maaragtay ugu soo dhiboonay safarkiinan oo aada buu u kululaa mafaanta safarka caqabadihii ugu waaweynaa ee aada la kulanteen intii aada safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa safarka waa safar iska dubkiisa wato markii caqabadaha ugu waaweyna aan la kulannay colombiya colombiya ma ahayn ecuador markaan soo maraynay toddoba beri camal lagu qaatay meel labaatan iyo afar saaca loo soconayo mudaaharaadyaa ka jireen dhibka ugu badnaa meeshaan kus kala soo kulannay kadibna markaana soo galnay colombiya aan kasoo dhammaanay maano jangalkii aa dhib badan aan lagala soo kulmay ani ugu horeyn waa jilibkana maaragtay ka xanuunsan iga xanuunay oo jilib xanuun meel igu imaaday aanan garanayn ee socodkii badnaa la ahaa moogii marka marka dhib ugu badnaa aan lasoo kulannay meeshuu ahaa hadda waxaan ugu maqaalaa inuu dhaawac ku soo gaaray oo jab uu jiro bal ka waran ee dhaawaca ku soo gaaray ee siduuse kuu soo gaaray jabka waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda mexico iyo maraykanka aan imaaday adarbidaa la fuulaa la nuugiiridaiyo jaranjara dhankaasna looga soo saaray annagoo badan marka jaranjaradii markii noo dhanka kalena waa basarkaada ugu soo tegaysaa nimankan way ku maaragtay nimanka mexikaanka wara fuul wariya wara fuul waa marka annaga dhan baa isu dardarsanay marka sidii aan kusoo fokaday derbiga aan kaga soo dhacay dhinaca maraykanka ugu soo dhacay luga iga jabtay ciidamada maraykanka iyo borderka joogeen si wacan bay ila tacaamuleen iska markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulanceaa laiga soo qaaday waxaa la ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ikabay biraa la igii lugto alxamdulilah aad baan u wanaagsanayay dowladda maraykanna abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu hayaa ani lugta jabadeeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaabay mafaanti isbitaalka laila tacaamulay ama laila dhaqmay ba maarata si wacan baa laila dhaqmay oo laisoo dhaweeyey lugti waa la ikabay alxamdulilah xanuuma dareema hadda way kabatay taarikhtan iyo toban baan ballasanahay aad baan hadda ugu wacanahay oo maaragtay noloshaan aan rajaynayo iyo waxaan u imaaday inaan ka heli doono baan filaya maraykan
waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinaceese kasoo gashay waxaan kasoo galay anig sandiego xaggeedaan kasoo galay haddana sandiego baan joogaa xagga waa mahadsan tahay cali sidoo kale waxaa qadka ku jira maxamuud muuse xasan oo ku magac dheer b b c una dooda xuquuqda soomaalida ee maraykanka maxamuud haddii aada i maqasho bal ka waran hadda qiyaastii maadaama aad arrimahan ku howlan tahay ee dadka soo gala ee aada la shaqaysaan tiradooda intee ayay la eg tahay bilihii u dambeeyey bilihii u dambeeyey dadka soomaalida oo soo geliya ilaa iyo dhowr boqol ayay ahayeen inta badanna soomaalidu waxay kasoo galaan xadka ee tukuwana waa magaalada sandege runtiina safarkaas safar aada u dhib baran oo halisa oo khataro badan ayay soo maraan marka dadka soo gala waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka mexico oo markaa mexica dowladda mexico ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadkaa oo markaas lahayo kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan kadib markii ay soo galaan laba gruub ayaa loo kala saaraa qaar waxaa laga yaabaa in saddex bere afar bere lagu hayo xabsiga kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaab oo ay garanayaan ayaa la weydiinaya adresskiisa iyo meeshuu ka tegan yahay maraykanka kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan marka runtii anagu dadka aada usoo dhaweynay waan la kulmay idaala dhalinyarada shan iyo labaatan qofo oo cali ee ka mid yahay oo hadda ku jira runtiina dhibaatooyinkii ay soo mareen dibkii waan garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan waddankii ay ka yimaadeen weli dagala sokeeyaa jira qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta waddankan maraykanka marka anagu broseskii ayaan u suubinaynaa iyo talooyin inaan ka siina xagga sharciga iyo sidaed u heli lahaayeen iyo in haddii aan ku caawin karno shaltar ama deegaan marka runtii duruufo badan ayaa jira weliba waagi hore ma jiri jirin dumar soomaaliya oo halista noocaasa soo geli soo aada oo soo baxa hadda waxaa kamid kalaftooda imaanaya dad dumara kamid ah oo soomaali ah oo mararka qaarkood dhacdo jangolka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatra ayaa lasoo marayaa buurada dowladda lagu soconayo meelo duura duwan baa lasoo raacaya oo udhexaysa panama iyo colombia marka duruufo noocaas adag oo khatarteeda leh ayaa jira laakiin hadda qofkaa sida ayaa iskala joyskiisa iyo go-aankiisa laakiin anaga mas-uuliyad ahaan wixii aan u qaban karno inaan u qabano weeye maxamuud waxaa jira dad mexico lagu celiyo marka dadkaasi xaalkooda waa sidee maxaase loo celiyaa inta badan markay dadku ay soo gudbayaan dee waa dad sharci daraaca oo aan wadan marka wadamadaas soo gudbayso waa inaad sharci haysato inta badana soomaalidu ma haystaan sharci ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxayn inay wataan marka waa la qobanayaa marka runtii dadkaas marka la qabto laba maado ayaa la sugiyaa ama xabsiyada mexica lagu hayaa ama dib waxaa loogu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kala le mexico marka runtii waxaa qabada badan hataa marag qaarkood waxa dhacda marka qofka dib loo celiyo marlabaha sano inuu isku dayo inuu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro laakiin annaga waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaada dadkaas ee mas-uul ay ka tahay mar haddii qofku waddankiisu kasoo tago oo uu qaxooti yahay hay-adda qaramada midoobay sharciga geneva convention ayaa jira taas ayaana marka la fiirsan doonaa insha allah waana la xiriirnay oo xafiiska ay ku leedahay magaalada new york si markaa loola xiriiro xafiiska mexico sita ay ku leedahay waan ognahay dad badan oo waxaa jira soomaaliya oo xiran oo weli aan raadinayna magacyadooda iyo liiskooda
kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud muuse xasan iyo cali moxamed cali oo qadka telefoonka iigu warramayey weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenii subaxnimo ee v o a